si korlaanka gaada walhasaarowka dalka waana lan dhiirigeliyay beeraleyda ka nool dowlad goboleedka galmudug iyo weyba wasaarada beere iyo waraabka galmudug iyo dalaqyo lanku targalay beero geybad ay ku dhowaad kun qoys oo ka nool magaalada gaalkacyo iyo deegaanada hoosgoyo walibana munaasabada dalaqyada ka wareejiyaasii wasaarada beere iyo waraabka ee dowlad goboleedka galmudug gobruugu hayay wasiirka wasaarada maamulka degmada xaana kumid ee guddoomiyaalka guddiga beeraleyda galmudug odayaalka dhaqanka iyo xaana kumid ee mas-uuliyiinta maamulka galmudug koreyntii gudoomi gudoomiyaha guddiga iskaashatooyinka beeraleyda iyo gudoomiyaha deegaanka kalkaaliya weyba ku hadlana muhiimada markaas anleeye abuurkuun langebi qoysaska iyo markaas reedanka beero doonan beerasho maantay abuurka dhammaystiran oo ree xeerxeer iyo beeraha kale oo deegaanka gaalkacyo ku dhow ku hareeraysan uu u keenay aad baan uga mahad celinayna madaxweynaha galmudug axmed kaariya qoorqoor oo dadaalkaas bixiyey oo dadkiisu abaari inay ku dhacday lagana faa'iidaysta beeraha markay dhaqaala darra timid asagana aad baan ugu mahad celinaynaa agaasimaha maanta lala jooga dhammaantood waa faa'id axmed amid guddoomiyihii iskaashatada deegaanka gaalkacyo dhulmaal waxaan leedahay waa markii horta ilaahay mahadiis wey markii koowaad oo ayna soo gaarto abuur tayadiisu fiican tahay oo runtii na soo gaarsiisay wasaaradda beeraha agaasime cumar cismaan oo maanta nagala joogo wasaaradda naguna wareejiyey agoo abuur kun beerood wax looga qaban karo ama aydhaahee kun qoys ayo beera leh ay ka faa'iidaysan karaan dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda beero iyo waraabka galmudug cumar cusmaan iyo weyba ku hadlay ujeedka lagu leeyay qaybinta abuurka dalaqyada dalka iyo markaasada wasaaraddan ku goonta dhiirigelinta beeraleyda deegaanka wixii dadaala oo aan geli karna waa gelinaynaa waan sidaanoo kale idinku keenaynaa tababaraa jira oo aan laynkugu imaan doono insha allah mar dhow oo dadka lagu tababari doono qof walba beertiisa isagoo tabcaya lagu tababarayo agabyo kalea jira cagafyo waxaa la keeni doonaa insha allah oo hadda aan ayagana sidaanoo kale la keena laakiin weli aan maarata deegaanka qaabkii ama loogu qaybi lahaa ama loogu shaqay lahaa weli aanna dejinin baarihi waxaa la rabaa ballantii madaxweynaha waa maqlayseen galmudug yaambadii maarata ishaeg qorigii yaambay ka aaday maanta markhaatiyaa ka tihiin inaan yaambadii aynu hor taallo badaalkii uuna hor yaallo abuurkiina uuna hor yaallo beerta la geli lahaa waxaa laynka rabaa dadka deegaanka dhanka wax soo saarka haddii ilaah yaraa in loo jiheeyo wasaaradda beero iyo waraabka galmudug iyo wadda dadaalala ka hormariya warhasaarowka beero deegaanka iyo weliba iyo oo muhiim eta in markaasaytii dalka laka isticmaala dalaqyada kugaho deegaanka